barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkan waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo kow iyo soddonka mitrband iyo f m-yada geeska africa
duur wanaagsan dhegaystayaal waa sabtii bisha maajna ay tahay siddeed iyo toban sanadka laba kun toddobiyo toban idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinayaa nuur xasan nuur bukhaari iyo aniguaa jamaal axmed cismaan
qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aad ku maqli doontaan dhallinyarada magaalada boosaaso oo baraha bulshada uga faa'iidaysanaya gurmadka abaaraha runtii sidaa dhallinyarada iga horreysaba ay sheegeen dhallinyaradu waxaa damiirkoodu siin waaya dhallinyarada soomaaliyeed inay iyaga oo wax cunaya walaalahoodna ay qadaaniin dhallinyaradu iyadoo taa ka jawaabaya waxa ay sameeyeen inay janallo badan adeegsadaaniin si ay fariimaha isugu gudbiyaaniin
dhinacii heesaha ayaan sidoo kale nuur u ka maqnayn oo dhegaystayaasha maanta waxaynu u haynaa
codka baxsan ee nuur eebana waxaad ku maqli doontaan gabagabada barnaamijka marka horese kusoo dhowaada warkii caalamka
madaxweynaha maraykanka donald trump iyo hogaamiyaha jarmalka angela markel ayaa oo ku kulmay shalay magaalada washington ayaa gacmaha isgeliyay ugu dambeyn taas oo mararka qaarkood u muuqatay mid sirgaxan labada hogaamiye oo loo arkay inay yihiin kuwa ugu awoodda badan dunida galbeedka hadda ayaa ka soo muuqday saxaafadda horteed kadib markii ay kulan weji ka wajiha yeesheen waxaa la ogaaday inaysan labada hogaamiye aysan gacmaha isgelinin intii ay socotay sawirqaadidda saxaafadeed ee xafiiska madaxweynaha maraykanka ee oval labada hogaamiye oo markaasi kulankooda laba saacadood qaatay ayaa ugu dambeyn war ay soo saareen waxay ku sheegeen inay dejin doonaan walaacyada jira
lix sano ayaa kasoo wareegatay markii uu bilowday dagaalka sukeeya ee dalka suuriya iyadoo toddobaadkan uu ka mid ahaa kuwii uga khasaaraha badnaa ee dalkaasi kooxda xuquuqda aadanaha suuriya ee fadhigooda yahay magaalada london ayaa sheegtay in duqeyn ay diyaaradaha maraykanka u geysteen masaajid ku yaala tuulada aljinna oo ku taalla xadka gobolada xalab iyo idlib ay ku dhinteen ilaa iyo lix iyo afartan ruux oo u badnaa dad rayid ah saraakiisha milatariga maraykanka ayaa sheegay in hadafkooda uusan ahayn duqaynta masjidka balse ay rabeen inay beegsadaan koox ka tirsan alqaacida oo shir ku lahayd guri u dhowaa agagaarka masaajidka colonel john thomas oo ah afayeen u hadlay taliska dhexe ee ciidanka maraykanka ayaa sheegay in ay baarayaan warka sheegaya in dad rayid ah lagu dilay weerarkaasi
halka aad warkaasi ka dhagaysanayseen waa v o a dhegaystayaal markan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa boosaaso ka soo diyaariyey wariyaha v o a yuusuf maxamuud yuusuf
dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada boosaaso barnaamijka madasha dhallinyarada toddobaadkan waxaan kusoo qaadan doonaa baraha bulshada oo dhallinyaradu ay isku dhaafsanayaan sida ay uga qayb qaadan lahaayeen oo gurmashada dadka ay abaaruhu ay saameeyeen barnaamijka madasha dhallinyarada waxay gala qaybgeli doona cabdiqani cabdulaahi cismaan maxamed yuusuf axmed iyo aamine faarax yuusuf iyo saara cabdulaahi muuse edhammaantiin kusoo dhowaada marka hore barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o a ee aamino muddooyinka ugu dambeeyey dhallinyarada oo aad qayb ka tahay waxa a wadeen olole ee baraha bulshada gaar ahaan whatsapp iyo facebook loogu gurmanayo dadka ay abaaruhu ay saameeyeen arrintaas goormay idinku dhalatay bismillahi raxmaan raxiim markooda waxaa umahad celinayaa laanta afka soomaaliga v o a barnaamijkan qiimaha le ay kaga qayb qaadanaysa iyadana dhinaceeda een, waxay bi- waxay een, bilaabeen dhalinyarta soomaaliyeed khaas ahaan een, dhalinyarta soomaaliyeed waxa ay bilaabeen khaas ahaan ku- een, kuwa jooga een, gobolka aan ku noolnahay in ay siyaabo fara badan uga qayb qaataan een, een, barnaamijyada wax loogu qabanayo oo wax loogu aruurinayo walaalaha tabaalaysan ee abaaruhu ay aafeeyeen marka een, janalada wax laga gudbiyo waxaa ka mid a in dad dadku ay isticmaalaan baraha bulshada ama dhalinyarada ardayda ah oo ay ka aruuriyaaneen een, walada- walaalahooda soomaaliyeed ee waxay u awoodaan dadka Een, marka waxaa socda gurmad aad u weyn oo dhanka baraha bulshada ah facebook ha ugu badnaado oo wax laga ururinayo intii een, wax la bixaysa sidoo kale waxaa jira een, whatsappka oo kale guruubo in ay samaysteen iyo een, dadku iyo een, guddiyo oo halka ardadu ay aad wax uga aruurinayaan taasoo aan aaminsanahay inay meel q- qeyb muhiima ka qaadan doonto gurmadka loogu jiro walaalaha tabaalaysan sidoo kale waxaa jira gurmad een, dadku ay soconayaan oo d- dadka wax laga aruurinayo oo een- een, magaalooyinka wax looga soo magaalada dhexdeeda wax looga aruurinayo xaafadu waxa ay u awoodaan marka waxaan oran karnaa taas waxay tusinaysaa damiirka ku jira dhalinyarta soomaaliyeed iyo sida ay ugu damqanayaan walaalahooda gaajaysan oo aysan iyagu ayn- aysan dhargeynin ama damiirkooda uusan siinaynin inay iyagu dhargaan dadna ay gaajo iyo haraad u dhintaan ay een, aanu xiisadaheennii aanu u baajinnay si aanu uga qayb qaadano oo wax u tarno walaalaheen Een, bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu cabdiqani cabdilaahi cusmaan een, ahna gudoomiyaha guddiga ardada een, badda cas ee abaaraha Een, runtii dhalinyarta meel kastay joogto ha ahaato dhalinyarta reer puntland ha ahaato dhalinyarta reer somalilan ama kuwa gobolada een, koonfureed joogaba Een, waxa weeye waa jiil ay ku jirto maskax laakiin aan haysan hagayaashii hagi lahaa marka een, markii een, de kolley qof kasta markuu dhibaato arko ma sugaayo wax haga ama wa- mataqaanaa wax tusa wadada mar dhaha nin kasta ninkii fikir hayo fikirkiisa mataqaana soo jeediyaa inta kalena waxbay uu ku raacdaa koley een, gobolka aan aan joogno haddeertan gobolka puntland khaasatan een, caasimadda ganacsiga boosaaso aad ayuu uga socdaa ololaha guddiga abaaraha haddaad fiiriso dhan kasta jaamacadaha jaamacadda aan ka socdo oo jaamacadda badda cas jaamacadda east africa culumta caafimaadka iskuullada kulli een, dhan kasta aad ka aragto waxaad iskaga hor imanayaan xaafadihii dhalinyartii iyagoo mataqaanaa nin kasta gaarkiisa u uruurinayo oo mataqaanaa uu mataqaanaa dadkiisa walaalihiisa tabaalisan uu u doonayo in mataqaanaa een, soo nooleeyo soo kabo Een, taasna ma aha fikir annaga mataqaanaa nala ku lacageynayo ama magac nala ku siinayo laakiin waxaan annagu qariisadayada iyo mataqaanaa damiirka soomaalinimo nagu jira uuna siin waaye inaan guryahayaga saddexda waqti wax ka cunno weeyaan marka arrintaas markaan aragnay een, ka dhalinyaro ahaan iyo ka wax- een, qolada waxbarashada annagoo ka ka wada soconna waxaan isugu tashanay oo mataqaanaa si wadajira ugu fadhiisanay inaan dadkayaga wax u qabanno oo mataqaanaa haddii aan wax kalaba weynaba tobanka shaati aan leenahay shan shaati oo ka mid ah inaan iyaga usoo saarno aad iyo aad baan arrintaa isugu kaashanay ka dhalinyaro ahaan iyo ka maamul ahaanba jaamacadda een, wax fiican oo ugu yaraan saddex boqol oo qoys afar boqol oo qoys maanta kaafinka dhah waan diyaarinay baraha bulshada marka la yidhaahdo ee, facebooka iyo whatsappka inta badan aad dadka ku caawisaan qaab nooceeya bal sharxaad nooga si qaabka dhalinyarada ee, looga aruuriyo islamarkaana ay ugu taageerayaan ee, dadka ay abaaruhu ay saameeyeen waad mahadsan tahay walaal waa jawaab eh, waa su-aal fiican Een, waxa dhanka f- een, whatsappka oo kaleeto waxaa la sameynayaa guruubyo kadibna waxaa een, guruubkaas lagu darayaa ardayda een, la isdhihi karo waxay een, ka qayb qaadan karaanin in ay wax bixiyaan kadibna ardada dhexdooda ayagaa waxay awoodeen een, een, bixinaya tusaale ahaan qofku haddii uu saddex waqti uu wax cuni jiray waqti ka mida wuu iska jarayaa Een, een, marka wuxuu ku buuxinayaa bajetkiisa wuxuu ku darayaa xagga kale uu ku darayaa dhanka facebooka asagu wuxuu een, kaga sii wanaagsan yahay een, dad badan oo dunida daafaheeda jooga baa wax looga soo aruurin karaa oo dadku dad badan baa khayrka een, soomaalidu khayrkooda jeceshahay inay bixiso dad aad u badan baa een, een, een, si fiican uga qayb qaadanaya inay ay dadka walaalahooda wax siiyaan marka guruubyadaas la sameynayo baa lacagaha lagu aruurinayaa kadibna waa loo soo bandhigayaa markasta meesha ay lacagtu marayso kadibna markaas kadib baa lagu wareejin doonaa ciddii een, loo arkay inay ku habboon tahay oo gaarsiin karaan walaalaha soomaaliyeed ee tabaalisan maxamed yuusuf waxa uu ka mid yahay isagana ee, dhalinyarada ee, baraha bulshada ee, gruubka ugu magac daray ee, qad oo quudi dadka abaarahu ay saameeyeen maxamed fikradan gormay idinku dhalatay maxaase idinku dhaliyey yuusuf aad baa umahadsan tahay runtii ee, sidaa dhallinyarada iga horreysaba ay sheegeen dhallinyaradu waxaa damiirkoodu siisi- siin waaya dhallinyarada soomaaliyeed inay iyaga oo wax cunaya walaalahoodna ay qadaaniin dhallinyaradu iyagoo taa ka jawaabaya waxa ay sameeyeen inay janalo badan adeegsadaaniin si ay fariimaha isugu gudbiyaaniin Ee, tusaale ahaan ee, dhallinyarada hadda aanu halkan ku wada sugannahay iyo qeybo kale oo maqan oo barnaamijyadan ku jira si- siyaabo kala duwan bay u adeegsadaan waxaanu sameynay tusaale ahaan inaanu adeegsano baraha bulshada baraha bulshada markaan leenahay waxaan adeegsanaynaa whatsappkii ee, twitterkii ee, facebookii iyo wixii la midka ahaa adeegyadii la midka ahaa tusaale ahaan facebook oo kale waxaan leenahay ee, bara aanu soo dhignay oo ugu magac daray tusaale ahaan maalkaaga bixi oo badbaadi qof faahan bixi maalkaaga ba- badbaadi qof faahan bixi maalkaaga badbaadi qof faahan waxaan ula jeednaa inaad maalkaaga wax ka mida aad ku deeqdo oo aad badbaadiso qof dhimanaya ama haraadsan ama gaajaysan tusaale ahaan fikirkan waxaa nagu dheliyey yuusufow su-aasha ay ay weydiisaan oo ka jawaabaya maalin maalmaha ka mida ayaa waxay soo wacday hooyo soomaaliyeed iyada oo ii sheegaysa inay yacni caruurteedii oo agoon ah ay meel baadiye ah kula sugan tahay xoolihii ay haysteen ay ka dhammaadeen dabadeedna ay ku soo nasiibsatay inay nambarada ummadda soomaaliyeed ay nambarkay heshoba ay wacdo si ay wax ugu soo daraaniin taasi waxay damiirkayga isiin weyday anigoo mar walba la socday kana shaqaynayay inaan barnaamijyada ka shaqeeyo meelo badanna tegay oo ka qayb qaatay inaan yacni aanu hurudno hurudno ama waxbaranno annaga oo baahidaasi ay jirto waxaanu bilownay inaanu ardadii kicinno oo aan qeyb ka qaadano in ardadii qeybna ay adeegsato inay magaaladii u baxanin oo wax ka soo ururiyaanin qeybna iyaga oo galaaskii qaadanaya xiisadihii ku jira ay adeegsadaan baraha bulshada inay maaseeji soo dhigaan oo kusoo qoraanin fariimo ay leeyihiin caawi walaalkaaga oo halkaa ay kusoo ururiyaan ee, waxyaabaha ay loo baahan yahay in dadka laga caawiyo dadka waxyaabaha ay adeegsanayeen keliya ma ahayn cunto iyo biyo laakiin waxaan adeegsanaynay inaanu dadka ugu yabahno inaanu dhar usoo ururino inaanu weel usoo ururino inaanu waxay biyaha ku shubtaan usoo ururino dadkii baahnaa si loo caawiyo bay waxay uga shaqeynay miyi iyo magaalaba ardadu waxay u gudbatay iyo dhallinyaradu waxay u gudbadeen inay caawiyaan nin walaalkaas taana waxay sababtay yacni kadamqashada aanu ka damqanay damiirka iyaguna oo na siiyey inaanu la qaybsano walaalahaya soomaaliyeed ee baahan annagoo aanan qaybtaya yacni aynan magaaladaba weligood ka bixin ay u baxaanin miyiga oo tagaaniin oo beryo dhan qadaaniin tusaale ahaan waxaanu samaynay dhallinyaradu mararka ay baxayaanin waxyaaba ay adeegsadaan waxaa ka mid a maadaama shan beriyo la maqnaanayo dhallinyaradii waxay ku kalifaysaa mararka qaarkood inay iyagii ruuxadoodii sigtaaniin sidaa darteed waa inay cuntadoodii intay qaataanin eh, gelin qadaan oo yacni walaalkooda baahan ay quudiyaanin waa tahay ee, weli waxaad dhegeysanaysaan ee, dhegeystayaal barnaamijkii madasha dhalinyarada oo maanta aan uga hadlayno dhalinyarada boosaaso oo bilaabay in ay ugu gurmadaan baraha isgaarsiinta dadka ay abaaruhu ay saameeyeen saara waxay ka mid tahay dhalinyarada barnaamijka igala qaybgalaya Ee, saara maxaa faa'iido idinkugu jirta wakhtigiina qeybo ka mida inaad siisaan ee, xiriirka bulshada idinkoo ee, dadka ay abaaruhu ay saameeyeen ee, u gurmanaya bismillaahi raxmaan raxiim wakhtigeena horta anoo ka jawaabaya su-aasha wakhtigeena laba ayaa un kala qaadnay wakhti aan wax akhrisanno jaamacadeena xaadirno duruusteennana aan qaadano haddana annaga oo duruusteeni qaadanayna inaanan en, walaalahayaga bannaanka u baxay ee ma- u gurmanaya en, dadka tabaalaysan u gurmanaya dadkeena dhibaataysan aanu dhiirigelin siino aanu caawino aanu baraha bulshada kala soconno aanu mar walba u- en, waxyaalo dhiirigelinaya aanu u qorno iyo weliba dadka kaleeto aysan maas- en, fariintu weli gaarin inaanu fariinta gaarsiino oo ku dhahno maalkiina la baxa sa- en, sadaqada aa maanta la baxaysaan aakhirayna kaga horeysaa iyo inaan bulshadeena ku baraarujino inay u gurmadaan dadka dadkii aysan gaarinna aanu gaarsiino kuwii ay gaartay oo laakiin qalbigooda aysan saameyn ku yeelanna aanu saameyn en, ku- en, ku reebno raadna uga tagno qalbigooda Ee, ma ii sheegi kartaa wixii kula wanaagsanaa oo aad ka dhaxashaan ee, baraha bulshada mayse ii sheegi kartaa wixii kula yaabadnaa oo aad ka aragtay ee, baraha bulshada intaad ee, dadkaasi loogu gurmanayay yuusuf aad baa u mahadsan tahay waa su-aal muhiim ah markii aan ka guda jirno shaqada aan anagu isku dirnay oo aan uga qeyb qaadanayno abaaraha waxyaabo badan baa arki kartaa waxaa kamid ah waxyaabaha noogu layaabka badnaa ama waxyaabaha saameynta cajiibka ah yeeshay in aanan filayn in dad intaa la-eg ay ka qeyb qaadan doonaan ama dhalinyaro intaa la-eg u istaagi doonaan in ay caawiyaan walaalahood waxa meeshaas kasoo baxday oo horeyba loo ogaa inay dhalinta soomaaliyeed ay yihiin dad aada u damqasho badan waxoodana u huraya in ay siiyaan walaalahood waxaa dhacda in ay dad aada u fara badan ay ka qayb qaateen lacag qiimo leh ama wax weyn buuxin doontana ay ururiyeen waxaa kaloo cajiib ah dadka qaarkood oo aan heli karin wax weyn iyagu ay cunaan xataa intii yareed inay iyagu iska soo jarayaan oo ay u hurayaan inay siiyaan walaalahood waxyaabaha layaab kale oo aan ku arki karno markaan wax la ururinayo tusaale ahaan xataa waxaan uga qayb qaadanaa inaan xaafadaha wareegno maaha inaan baraha bulshada bes waxaan uga qayb inaan magaalada dhex marno waxyaabaha cajiibka aad arkaysid waxaa ka mid a in ay jiraan in dad aan ilaa iyo hadda fahansanayn ama aysan ka dhaadhacsanayn in ay jirto abaar ama gaajo dad ay u dhimanayaan waxyaabahaas ka mida laakiin sida ugu badan oo dadka soomaaliyed oo dad aada u damqasho badan waxoodana u huray inay siiyaan dadka soomaaliyeed gabagaba maxamed yuusuf maxay sooran kadhaa ilaa iyo iminka baraha bulshada waa ay idinka soo gaareen oo dadkaasi lagu caawin lagu caawin karo
yuusufow aad baa umahadsan tahay runtii baraha bulshada wax la taaban karo ayaa naga soo gaaray kow bulshadii ayaanu ka wacyigelinay oo dad badan oo aan ku dhiiranayn ama barnaamijka aan ku dhiiranayn inay ka qayb qaataaneen ayaa ka qayb qaatay oo ay u noqotay maaseej inay ka qayb qaataan fariintiina ay gaartay waxaa tusaale ahaan waxaa ka mid a dad qaaradaha kala duwan ee caalamka ku nool inay fariintayada arkeen oo ka soo jawaabeen oo lacago la taaban karo bixiyeen oo laga ururiyey qarashaad aad u badan oo bulshada wax loogu qabanayo tusaale ahaan waxyaabaha igu yaabka badnayd waxaa ka mid a baraha bulshada marka la joogo jaamacadda b s u gabadh dhiganaysay ayaa waxay samaysay markii lacagaha lagu deeqayo tusaale ahaan bay waxay ballan qaaday waxay tiraahday kun shilin ma hayo anuu bay tiri haddaa ma hayo maana awoodo waxaan rabaa bay tiri in laygu qoro kun doolar anaana keenaya waayo waxay gabadhaas aaminsanayd inay adeegsan kadho baraha bulshada kun doolar ay ka heli kadho saaxiibadeed iyo wax ka badanba ay ka heli kadho gabadhaasi way adeegsatay janalada facebooka whatsappka twitterka intay adeegsatay yacni waqti yar kabacdi waxay keentay gabadhaas kunkii doolar bay keentay taasi waxay ku tusin kartaa wixii loo kaco inaan yacni rumoobayaanin sidii la rabayna ay noqonayaan riyada iyadu waxa weeye bulshada soomaaliyeed oo baahida ka baxda bulshada soomaaliyeed oo dhibaatada ay dareemayaanin wada dareenta wadana qaybsata xanuunkana wada qaybsata annagu lagama yaabo inaanu seexanno annagoo walaalkayo uu hurdala yahay oo meelu seexdo uu laayahay walaalkayo uu gaajaysan yahay inaanu dheragno lagama yaabo taasi waxay nagu kalifaysaa inaanu meel kasta oo qof baahan oo soomaaliya joogo fariintayadu ay gaadho meel mid dheragsan uu joogo si uu u caawiyo waxna ugu darsado wax weyn baana nooga soo baxay arrinkaas cabdiqani gabagabo weeye barnaamijka door intee la-eg baa idinka soo gaaray ganacsatada ee ku sugan boosaaso gurmashada dadka abaaraha bismillahi raxmaan raxiim yuusuf aad baa u mahadsan tahay ganacsatada soomaaliya ha joogto meel kasta boosaaso somalilan puntland yacni koonfur meel kasta ay joogto ganacsatada soomaaliya waxay bixsatay wax allaale wixii ilaahay uu faray inay baxsadaan walaalahoodna ugu mataqaanaa garabku siiyaan dhammaan bulshada soomaaliyeedna markii dhibaatadu soo gaarto hal diir iyo hal dub inay yihiin ayaad dareemaysaa waxaad arkaysaa habarta aan waxba haysan intay labadeeda hareerad fiiriso markay garan weyda wax kale ay kugu kordhiso waxay ku leedahay hooyo waan kusii raacayaa si aan kuula sii uruuriyo dadka hore kugu sii dhiirigeliyo oo mataqaanaa waxaa dhacday suuqan soo galnay waxaan ahayn dhalinyar adugu xoogaa aan saa u badnayn labaataneeya ah marka suuqa soo galnay qofaan dhahnaa walaal barnaamijkaasaan ka soconnaa waxaasaan uruurinaynaa haye walaalahaaga abaaraysan wax ku darso waa jiraan dad badan oo yacnii markii u horeysay dhiirigelinayna ku jirinoo ilaahayna siiyo waa helina insha allah waxyaalo la mid ah laakiin markay arkeen kii dukaankii ku xigaya ku tuuranaya oo walaalkii ku xigaya toban kun bixinaya kii kaloo boqol bixinaya mid sahal diraya dhammaantood waxay isku dhiirigeliyeen inay dhammaantood wax ka wada baxsadaan marka yuusuf waxaan ku leeyahay abaarta ka dhacday soomaaliya dhammaan walaalaha soomaaliyeed mataqaanaa wadajir bay uga wada qayb qaateen saara ugu dambeyntii ee lacaga badan markay idin soo galaan oo dadka aa ugu gurmanaysaan ee dadweynaha lacagtaasi bixiya dal iyo dibad jooga ee mararka qaar soomaalidu waa iska hadal badan tahay see lacagtaasi laydinkuga aaminaa yuusuf waa mahadsan tahay runtii dadka markii aanu lacagta ka soo aruurinayno waxyaalaha ugu badan ay shakiga ka qabaan maadaama aynu nahay dhallinyaro aada cumrigood u yaryahay wax caddayna aanan wadan in ayna aamini waayaan ay dhahaan lacagtan xagee u wadaan xagee geynaysaan ma idinkaa raba mase tuugaa tihiin waxyaalaha ugu badan ee aanu dadkaas kalsooni qulubtooda ku gelin karno ama aanu isdhihi karno caddayn ahaan u siin karno in aanu alaabta isku aruurino oo jaamacadda geyno kadibna aanu muuqaal u samayno annaga oo ku wareejinayna ciddii ku xeel ku shaqa leh iyo guddiga gurmadkaba arrin kale ayaa jirta oo ah yacni markii aanu wax aruurinaynay inaanu soo waxyaalo badan oo aanan ku fikirin weligeen inaan samaynayno ama aanu samayn karno inaanu samaynay taasna ay nagu kaliftay annaga oo ka damqanayna walaalahayaga dhibaataysan ama ay dhibaatadu soo gaartay waxaa jirtay in maalimaha qaarkood aanu markaanu alaabta aruurinaynay uu baabuurka naga soo daaho mararka qaarkood in uusan noo imaanin ama uusan bajirin baabuur soo socda taas oo kalifaysay alaab aada u culus in la qaado in mararka qaarkood gabdhaha kiish bura ama kiish sokora la dhaho gabar keliya qaad taas ay oranaysa mararka qaarkood ma qaadi karta haddana waxaa arkaysa iyadoo iskala dhacdhacaysa haddana inay qaaday arintii ula yaabka badnaydna waxay ahayd in aan waaraad korkiis kornay annaga oo alaab gurayna magaalada dhanna kusoo wareegnay annaga oo ku celcelinayna bixi maalkaaga badbaadi dadkaaga si ay ummaddu u aragto waxa kan aa wadno inay dhab naga tahay nagana go-an tahay aanu wadi doonno inta dadkayaga ay abaarta ka baxayaan guud ahaan dhegaystayaal intaas ayaan kusoo afmeeraynaa maanta barnaamijkii madasha dhallinyarada oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda v o e barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah yuusuf maxamuud yuusuf wuxuuna idinkaga imaanayay boosaaso nabadgelyo
aad iyo aad buu umahadsan yahay yuusuf maxamuud yuusuf wariyaha v o e boosaaso ayaa xubintaasi nala socodsiinaya halkaad ka dhegaysanayseen waa v o e waa tahay muusikadaasi aad maqlaysaan wuxuu hordhac u yahay xubintii cayaaraha saaxiibkii nuur xasan nuur bukhaari ayaa inoo diyaar ah iyo nuur mahadsanid jamaal haddii aan ku horreyno galabta iyo caawa waxaa jiri doona ciyaaro ka tirsan horyaalka premier leaga ingiriiska ciyaarta ugu soo horreysana waxa ay goordhow dhex mari doontaa kooxaha west bromwig albion iyo arsenal crystal bales ayaa fiidkii la ballansan watford hal cityna waxa ay booqan doontaa everton stock city iyo chelsea ayaa isku beegan oo ciyaari doona sunderland iyo banley ayaa fowda isdari doona lester waxay booqan doontaa west ham united kooxda kubadda cagta barnamouthna waxa ay martigelin doontaa caawa kooxda swansea city birina waxaa dhici doona ciyaaro kale oo ka tirsan ingiriiska manchester united ayaa waxa ay aadi doontaa kooxda middlesbrough tottenhamna waxa ay la ciyaari doontaa southampton liverpool iyo manchester cityna habeen dambe ayay fowda isdiri doonaan horyaalka zeria aadana laba kulan ayaa caawa dhici doona kooxda torino ayaa magaalada torino kusoo dhoweyn doonta kooxda inter milan ac milanna garoonkeeda sansero ayay kula ballansan tahay kooxda janawa xagga sbainna ciyaaro xiise leh ayaa dhici doona kooxda hogaanka hayse ee real madrid ayaa waxa ay fiidkii caawa la ciyaari doontaa kooxda atletic bilbao ibar iyo sbanyolna goordhow ayay bilaaban doontaa ciyaartaasi alaves waxa ay garoonkeeda ku martigelin doontaa kooxda real sociedad halka real betis iyo sasunana ay is arki doonaan shalay waxaa la sameeyey isku aadka koobka kooxaha horyaalada yurub iyo weliba koobka kale ee yuruba league haddii aan ka horeyno koobka horyaalka yurub kooxaha waxay isku aadi doonaan sidan kooxda kubadda cagta atletic madrid ee dalka sbain ayaa waxay is arki doonaan kooxda lester city monaco waxay ku beegantahay kooxda brushia dortmund pier moniq iyo real madrid ayaa la isku aadiyey halka barcelona ay la ciyaari doonto kooxda yuventus lugta koowaad ee ciyaarahaasi waxay dhici doonaan koob iyo tobanka bisha abril iyo laba iyo tobanka koobka kale ee yurub leaguena kooxaha waxaa la isugu aadiyey sidan kooxda anderlekh ee dalka beljimka waxaa lagu aadiyey kooxda manchester united ee dalka ingiriiska kooxda gank ee dalka beljimkana waxa ay is arki doonaan kooxda celta vigo ee dalka sbain ayax oo holland ah waxa ay is arki doonaan kooxda shaalka oo ah koox jarmala beshiktash oo ka dhisan dalka turkigana waxa ay is arki doonaan kooxda leon ee dalkaasi faransiiska dhegaystayaal xubinta ciyaarahan waa anaga intaa aan idinku celiyay jamaal
aad iyo aad buu mahadsan yahay nuur xasan nuur bukhaari ayaa inala socodsiinaya xubintaas
markaana dhegaystayaal aan jamaal ka codsado qodobadii wararka caalamka ugu doorka roonaa doornimadan ee v o eda lix sano ayaa ka soo wareegatay markii uu bilowday dagaalka sokeeye ee dalka syriya iyadoo toddobaadkanna uu ka mid ahaa kuwii ugu khasaaraha badnaa ee dalkaasi syriya kooxda xuquuqul aadanaha syriya fadhigeedu hamgalada london ayaa sheegtay in duqayn ay diyaaradaha maraykanku u geysteen masaajid ku yaala tuulada aljinna oo ku taala xadka gobolada xalab iyo idlib ay ku dhinteen ilaa iyo afartan iyo lix ruux oo u badnaa dad rayida
aad ayuu u mahadsan yahay qodobkaas ayaana ugu weynaa qodobada wararka caalamka jamaal ayaana nala socodsiinaya dhegaystayaal markaan aan ku nasan kaalmihii heesaha waxaan idiin soo qabanay heesta ister iyo fanaanka nuur ebo heestaasi ister oo horey waxaa ugu luuqeyn jiray allahu naxariiste fanaanka cumar nuur cabdulle haddana waxaa ku luuqeynayaa oo dhegihiinaba aad ku maqlaysaan codkii fanaanka nuur ebo allah u naxariisto dhegaystayaal waxa ay gunaad nud u ahayd idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaana idinla socodsiinayay jamaal axmed cismaani anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo galabta afarta waa v o a oo idinleh sidaa iyo nabadgelyo